wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay xilalka soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta markuu wadatashi la sameeyey islamarkaana dhegaystay talooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxweynuhu waxa uu shakhsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kale ah mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriisow waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed cabdulaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda mudane xuseen maxamed nuur waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda marwo basma cumar axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta aadan sheekh cali fiidow waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogeyaha guud ee gobolka banaadirna loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa si rasmiya loogu magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir